Shirkadda Daabshiil Group ayaa saddex boqol oo kun oo doolar ugu deeqday dhismaha buundada degmada Baardheere ee gobolka Gado. Deeqdan lacageed ayaa ku soo aadaysa xilli buundada degmada Baardheere ay go'an tahay muddo aad u badan taasoo aan helin dayactir. Guddoomiyaha shirkadda Daabshiil Group ee degmada Baardheere Maxamed Saciid Ducaale ayaa ka waramaya deeqdan.
codsiga asaga ahaa haddii aan iska waraysanay shirkaddu waxay qaadatay inay ka jawaabto baahida ayadana ummaddeeda aad la qaybsato waana wax lagu yaqaan oo hadda ka hor waxaanu soo mari jiray abaaraana soo maray waa laogya waa ka qayb qaadanay fatahaadda intay socotay waa ka qayb qaadanay buundada hadda dhisan oo xagga noogu dhisan waa ka qayb qaadanay kuwo kalena waa ka qayb qaadan doonaa tanna waa ka qayb qaadanaa insha allahu tacaala qaar ka mid a bulshada degmada baardheere ayaa ka mahadceliyay deeqdan lacageed deegaanka naga dhexeeyo waddanku naga dhexeeyo dhaliyadu naga dhexayso soomaalinimadu naga dhexayso ayaad noo muujiseen aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaadna noqoteen sida odayaashay u sheegeen qoladii ugu horraysay oo noo jawaabta aad noqoteen qolo kale aan u hanweynayn shirkadda dahabshiil oo uu jerman ka yahay maxamed siciid ducaale guddoomiyaha ku xigaana uu yahay cabdirashiid maxamed ducaale waxay runtii u taagan yihiin in ay ummadda soomaaliyeed kala qayb qaataan itaalkooda iyo awooddooda wixii dhib iyo dhibaato ka taagan buundadan oo go'oneed muddo aad u badan ayaa dhismaheedu kaalin ka qaadan doonaa isku socodka dadka iyo gaadiidka